deegaanka beriire waa mid ka mid a deegaanada ka tirsan gobolka shabeellada hoose waa deegaan beereed ku yaala halkaasi bulshada ku nool deegaanka beriire ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin saameynta abaaraha dagaalla halkaasi ka dhacay iyo barakac waxaana bulshada halkaasi ku nool ay si guud codsi ugu direen maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalk soomaaliya iyagoo codsigooda uu ku aadan yahay baahiyo kala duwan oo ay wajahayaan bulshada ku nool deegaanka beriire maamulka deegaanka beriire iyo bulshada halkaasi ku nool ayaa codsi wadajira waxay u direen maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay hoos imaadaan iyo dowladda federaalk soomaaliya iyagoona codsaday in dib u dhis lagu sameeyo deegaanka iyo in wax laga qabto baahiyaha kala duwan ay wajahayaan bulshada ku nool deegaanka bariire dadkii shacabka deegaankan waxaa ugu baaqayaa guryihiina saana maanta ay u burbursan yihiin marka waxaan leeyahay shacabka deegaanka gargaar lama gaarsiin karo guryi keliya waxaan shacabka ugu baaqayaa deegaankooda inay kusoo laabtaan oo meeshii amni ay tahay anigoo ah maahi axmed buusuri oo ku dhashay deegaanka bariire waxaan dowladda u dareeyaa in magaalada burburtay meel aan sehnayna lahanin magaalada noo dhiso xagga gargaarka iyo xagga dhismaha in loo garab galo dowladda waxaase ka codsanayna insha allah dowladda waxaa ku astaana guriyaalka inuu noo burburiyey meel un dhiifadaanu ma haysana hadda beerta awa on kooyne beeroo inaan tacdano meel un baryaanun ma haysana hadda haddii hadda roob kooy meel un dhiifadaanu ma haysana dowladda waxaa ku fadaana marka inaa guriyaalka ninsoo biso gargaar wii tabartii ah nisoo daarsiso